Thank you.
waa naadiye maxamed oo loo doortay duqa magaalada st louisburg naadiye ayay afartii sane lasoo dhaafay waxay ka tirsanayd golaha deegaanka ee magaaladaasi waxaana xalay ay dhigtay taariikhda inay noqoto qofkii ugu horreeyay soomaaliya ee loo doorto xilka duq magaalo gobolka minnesota
caawa aad aad faraxsanahay inaan ku guuleystay anigoo ah gabar soomaaliya gabar muslim ah gabar immigrant ah gabar madow ah right aad aad ugu faraxsanahay intii taageertay oo caawisay oo kaalmeysay mahadsanid guushan waa guusheeni magaalada st louisburg ee naadiye laga doortay ayaa ka mid ah meelaha soomaalida codaysaahi aanay ku badnayn laakiin taasi naadiye kama hor istaagin inay codka guusha ka hesho bulshooyinka kale ee deggan magaalada ay hogaamin doonto afarta sane ee soo socota
ani dhulkan waan kusoo koray sideed iyo toban sana magaaladan degnaa iskuolka meeshaana kusoo dhigday know so meeshaana kusoo koray soo fudeed bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah ay garanaayeen naadiye maxamed ayaa sheegtay inay macno weyn ugu fadhiso in iyadoo qof madow ah uu sawirkeedu ka mid noqdo dadkii magaalada soo hogaamiyey ee iyada ka horreeyay ee lagu xardhay derbiyada golaha deegaanka ilaa maalintii msns park lasoo siri noqotay ilaa hadda meerayaasha dhan sawir ku dhegsan yihiin markastaa meeshaas ku soco jiray maxaa dareemi jiray markasta maxaa arki jiray le niman cadaan niman cadaan niman cadaan niman cadaan niman cadaan laba naag cadaana ku arkay but mas arki karin aniga dadka ii eg manaku arki karin mogtahay so runtii wallaahi hadda inaa sawirkay meeshaas la dhigo it feels amazing and I know konton sano kabacdi weli masawirkay meesha way saarnaanaysaa oo qof walba oo muslim ah oo madow ah way kay arkaysaa dhehaysaa wow soomaalida minnesota ayaa aad u soo dhoweeyey doorashada naadiye maxamed loo doortay duqa magaalada st louisburg waxaana qaarkood ay v o a uga warrameen waxa ay guusha naadiya uga dhigan tahay ani shakhsiyahaan haddaan iska hadlo naadiya waxaan la shaqeynay markii u carareysay konsilka siidkiisa hadeertaanna waxaan ku faraxsannahay inay ku guuleysatay inay mayorkii magaaladan st louis bark ee noqotay sidaa og tahayba magaaladanito waa magaalo ka baxsan minneabolis laakiinse dadka ku nool ee dadka la gedisan ay yihiin soomaalida kuma badna marka gabar soomaaliya oo kusoo baxday oo muslina oo meyr loo doortay waxay noo tahay wax aan ku faraxno meel weynna na gaarsiiyey insha allah waa xabeebsaday saan u qaylinaya caawa meeshan arrinta ka dhacday waa arrin cajiiba ka haween soomaaliyan ahaan waa guul aad iyo aad u weyn waxay noo tahay horumar aan caadi ahayn especially magaaladan aan deganahay minnesota gabar yaro intaas leeg ay guulaystoy noqoto guddoomiye degmay noqoto waxay kaloo u tahay farxad generationada ama gabdhaha yararkao dhan oo soo socda oo hadda soo koraya ama ha joogaan maraykanka ama yurub ha joogaan khaasada kuwa yareeroo soomaali jooga oo xamigooda kor soo kacaysa marka waa guul aan caadi intaan meesha wax ka dhacda caawa naadiye maxamed ayaa labada bisha janaayo ee sanadka soo aadan ee labada kun afar iyo labaatanka waxaa loo dhaarin doonaa xilka duqa magaalada st louisburg gabadhan xijaaban ee toddobiyo labaatan jirka ayaa hogaamin doonta magaalada st louisburg oo ah magaalo ay ku nool yihiin konton kun oo qof maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota